shirkan oo sanadkiiba mar ay isugu yimaadaan maamulada degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed ayaa maanta waxa uu ka furmay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa looga hadlayay shirka qodobo ay ka mid yihiin arrimaha amniga iyo gargaarka bini'aadamnimo gaar ahaan waxaa diiradda lagu saaray diyaargarowga wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab iyo gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen roobabka daadka wata oo xilligan ka da-aya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka bakool cabdulaahi maxamed nuur isneeg oo ka qaybgalaya shirka ayaa sheegay shirka maamulada degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed inuu muhiimad gaara u leeyahay gobolka bakool runtii shirkaas wuxuu noo yahay annaga ka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaan ama ka gobol ahaan hadda bakool ahaan haddaan u soo noqdaata wuxuu noo yahay muhiim u noo yahay waxaan la kulmaynaa madaxdii dowlad goboleedka koonfur galbeed degmooyinkana waxay iswadaarsanayaan wixii hadda jira ka jira deegaanadaasi sidaa tusaalahan haddaan usoo qaadato degmada baraw iyo degmada elbert waxay isu jiraan intaasoo kilomitr laakiin haddii maanta ay isbartaan wax walba ammaankii ay ka wada shaqeyn karaan informationada isdhaafsiin karaan annaguna shirkan wuxuu noo yahay shir aad iyo aada muhiim u ah ayuu noo yahay shirkan sanadkan waa ka duwan yahay sanadihii hore balki waxaa ku soo kordhay la dagaalanka khawaariijta sida madaxweynaha koonfur galbeed iyo kan federaalkaba waxay ku baaqeen in lala dagaalamo nimankan khawaariijta oo dalka horumarkiisa hortaagan annaguna waa ku faraxsannahay arrintaasi arrin aada noo muhiim u ah aadaan ugu faraxsannahay in khawaariijta lala dagaalamo dalka laga horeeyo intaas waxaa noo dheer degmo walbana waxay soo gudbinaysaa wixii baayaheeda ah wixii duruufeeda wixii ka jira qaabkii loola dagaalami lahaa khawaariijta awaamirtaas oo dhan waa la bixiyey insha allah annaguna waxaan markaan deegaanadeena ku noqonno in wixii aan ka faa'iidnay ama wixii aan kala kulannay madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed inaan ula noqonno deegaanadii si loo fuliyo arrimahaasi wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa soo qabanqaabisay kulanka maamulada degmooyinka iyo gobolada koonfur galbeed agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mustaf sheekh cabdulaahi adaf ayaan weydiiyey ujeeddada kulanka kulanka mise madasha guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka gobolada saddexda gobol ee koonfur galbeed shabeellada hoose gobolka baa iyo gobolka bakool oo la isugu keenayo magaaladan baydhabo ujeeddada ugu weyn ay tahay marka hore isbarashi iyo iska warqab guddoomiyaashii maadaama lixdii biloodba guddoomiye kasta wax uu soo qabtay oo la xiriira dhinaca amniga horumarinta iyo gargaarka iyo arrimahaas in dhammaantooda iska wareystaan oo khibrad wadaag ay sameeyaan guddoomiye kasta wuxuu lasoo kulmina oo uu sheego uu soo bandhigo number two oo ujeedooyinka meesha laisugu imaado waxaa waaye warbixin guud in laga dhagaysto guddoomiyaasha ayaga oo soo bandhigaya dhammaan wasaaradaha wasiiradoodii oo ay leeyihiin hal maalin kulan oo wasiirada ay la leeyihiin oo arrinkaas ayaga u soo bandhigayaan number three waxaa waaye hadda maadaama wejigii labaad oo xoreynta deegaanada la gali doono ayaga naftirkoodina ay iska wareystaan diyaargarowgii sidai loo qaabanqaabin lahaa bulshadii arrimahaas dhammaantoodan iyo diyaargarowgii qorshihii dejintii barnaamijyadaasi ayaga naftirkeedina waa qayb weyn ay ka tahay intaasi iyo xaaladaha hadda soo darisay oo duufaanaha iyo xaaladaha bani aadamnimada oo deegaanada ay ka jiraan sidii la isaga kaabi lahaa la isugu midayn lahaa iyo qorshooyinka midaysan looga dejin lahaa arrimahaas naftirkoodina waa muhiimay u tahay midda ugu dambeysa waxaa waye wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay sameynaysaa maadaama khilaafaadka wasaaradda magaceeda ay tahay arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo dowladaha hoose waxyaabaha ay ka shaqaynaysa dib u heshiisiin iyo nabadeyn ay tahay guddoomiyaasha degmooyinka waxaa loo tababaray dad inu mareytara la tababaray oo wasaaradaha laga keenay koonfur galbeed iyo deegaanadoodii dadkaas ilaa iyo ku dhowaad konton qofood camal ay yihiin ayaa wareysi waxay la sameynayaan guddoomiyaasha oo ay ka aruurinayaan khilaafaadkaas si hadhow wasaaradda waxay rabtaa ay soo saari rabtaa wax la dhaha jiheynta khilaafaadka koonfur galbeed kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli qabanqaabo xoogan oo wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab ay ka socoto deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana dhowaan arrintaasi ku dhawaaqay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo